barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale qaar ka mida efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis bisha noofembar waa saddex sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya cashe ibraahim aadan caashe cuudi anoo ah ismaaciil xuseen farjir
qodobadaan idinku hayno barnaamijkana waxaa ka mid ah waraysaan la yeelannay wiil ganacsado ah oo inala wadaagaya waayo aragnimadiisa dhinaca ganacsiga runtii labada kun iyo labadii ilaa labada kun iyo tobankii waxaan ku jirnay barnaamijka footooyinka oon casreynay oon stuudiyihii london h d u bedelnay iyadoon soo saarnay dhammaan fanaaniintii kasoo bixi jirtay gobolada somalilan oo dhan labadii kun iyo toban wixii ka dambeeyena waxaanu baraaj u noqonay oon wakiil u noqonay shirkadda dabaacadda sagal jad qaybteeda gobolada galbeedka sidoo kale waxaan idiin haynaa wiil dhallinyaro ah oo dhigta fasalka afraad ee dugsiga sare oo ka sheekaynaya curinta suugaanta iyo sababaha ku kalifay inuu xiiseeyo horta waxyaalo badan baa sababi kara maansedeed inaan aan magaranaysa aan sameeyo maadaama aan ahay nin muwaadina waxaana hal abuuri kara inaan waxyaalaha jira oo magaranaysa wadciga dhallinyarada hadba say tahay tahayibka nimcada dhulkeenna ku jirta magaranaysa waxyaalo badan baa igu dheliya inaan sameeyo barnaamijkan
dhinaca heesahana heesahaad maqli doontaan waxaa ka mid a
aynigeeda dumarkiyo casageedka mudaani afar suxulka roone edabtiyo asluubtiyo ashlagu hagooye codkaasi xasan aadan samatarra goordhow ayuu inoo soo socdaa iyo weliba xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mid a warkii dunida
madaxweyne barack obama oo laba doorasho ku guulaystay oo qayb ahaanna uga mahad celiyey bulshada madow ee codkooda dhiibtay ayaa walaac ka muujiyey taageerada musharaxa xailka madaxweynenimo ee xisbiga dimuqraadiga ee hillary clinton inaanay ahayn sidii adkayd ee loo baahnaa inay noqoto siduu hadalka u dhigay xubnaha codkooda hormarsaday ee codeeyey ayaa muujinaya inay aad u hooseyso tirada codbixiyaasha bulshada madow marka loo eego siday ahayd afar sano ka hor taasoo ah sababta keentay in ololaha clinton uu ka walaaco maadaama tirada codadka la dhiibtay ee muujinayso in donald trump uu ku horeeyo gobolada muhiimka ah ay labada dhinac isku hayaan kuwaas oo ay ku jirto gobolka north carolina kaasoo uu obama ka ololeynayay maalintii arbacada ee shalay
shil tareen oo ka dhacay magaalada karaaji ee dalka bakistan ayay ugu yaraan koob iyo labaatan qof ay ku dhinteen kadib markii ay laba tareen isku dhaceen saraakiisha caafimaadka ee cusbitaalka jinnah ee magaalada karaaji ayaa sheegay in in ka badan konton qof oo kalena ay ku dhaawacmeen shilkaasi oo haatan cusbitaalka lagu daweynayo ajab guul oo goobjoog ahaa ayaa sheegay in tareen xawaare sare ku socda uu ku dhacay mid kale oo meesha iska taagnaa kadibna boodh iyo qiiq xooggani isku gadaamay goobta iyagoo ama iyadoo dadkii tareenka saaraana ay qaylo iyo oohin isku dareen warbaahinta ayaa soo tebinaysa muuqaallo muujinaya kooxaha gurmadka oo qabcado ka furaya tareen ka mid ah kay dadku saaraayeen si ay uga soo daadgureeyaan rakaabkii saaraa oo gudaha ku xaniban
dhallinyaro kala duwan ayaa xiisaysa dhinaca ganacsiga inay ku biiraan hase ahaatee waxaa marar badan ay caqabado kala kulmaan helidda waayo aragnimo la xiriirta sidii ay ganacsiga u bilaabi lahaayeen amaba ganacsigoodu u noqon lahaa mid taabaqaada haddaba wariyaha v o a ee buurama haashim sheekh cumar good ayaa waraystay mid ka mid ah dhallinyarada ganacsiga ka bilaabay meel hoose haatanna horumar ka sameeyey dhallinyarada ku nool gobolka awdal gaar ahaan magaalada boorama waxaa ka mid a dhallinyaro dadaal ballaadhan ka samaysay dhanka shaqooyinka ganacsiga iyaga oo ka soo bilaabay meel hoose ama raasamaal aada u yar cabdiqani axmed abraar wuxuu ka mid yahay dhallinyarada wakhtiyadan dambe ganacsigooda uu ka muuqdo magaalada boorama taasoo magaalooyinka boorama iyo hargeysa uu ku leeyahay meherado ganacsi oo dhowr ah ganacsiyadaasi oo ah kuwo kala duwan oo fursado shaqo ay ka helaan dhallinyarada ku nool waddanka gudihiisa haddaba waxaan waraysi kala yeeshay ganacsada cabdiqani axmed abraar heerarkii uu soo maray ganacsigiisu waxaanan ugu horreyn weydiiyey wakhtiga uu bilaabay ganacsiga iyo heerka dhaqaale ee uu ku aasaasay meheradiisii ganacsi ee ugu horreysay waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa barnaamijka dhallinyarada ee v o a oad igu soo booqoteen xafiiskayga boorama haasha shacmarkood aad mamaasantihiin xilligan biloobay ganacsigu wuxuu ahaa labadii kun iyo labadii Een, waxaan ku biloobay meerad een, runtii een, la yidhahdo london photo oo qaada sawirada waxaan ku bilownay raasamaal boqol iyo labaatan dollar oo keliya ah xilligaa waxaa ka shaqaynayay aniga iyo inaan kaloo keliya Een, waxayna ahayd labada kun iyo labadii maanta ilaahay mahadii waxaan maraynaa inaan shaqaala sideed iyo labaatan qof ay noo shaqeeyaan marka maadaama aad wakhtigaasi bilowday forto london aad ku bilowday raasamaal boqol iyo labaatanaad ku bilowday heerka uu soo maray ganacsigaagu bal waxaan doonaynaa inaad nooga sheekayso aad baad mahadsan tahay haashim wuxuu soo maray heerar kala duwan runtii labada kun iyo labadii ilaa labada kun iyo tobankii waxaan ku jirnay barnaamijka footooyinka oon casreynay oon stuudiyihii london h d u bedelnay iyadoon soo saarnay dhammaan fanaaniintii kasoo bixi jirtay gobolada somalilan oo dhan labadii kun iyo toban wixii ka dambeeyena waxaanu baraaj u noqonay oon wakiil u noqonay shirkadda dabaacadda sagal jad qaybteeda gobolada galbeedka oon anugu maamulno isla labadii kun iyo shan iyo tobankiina waxaanu furnay shirkad cusub oo keenta dha- dharka iyo isboortiga dharka iyo em, electroniga oo wholesale iyo isugu jirta retail oon ka furnay magaalooyinka hargeysa waxaanu kaloo xafiis ku leenay dubai iyo magaalada boorama maadaama ganacsigaagii ballaadhay oo footadii londonna ay shaqaynayso wakiilna aad u noqoteen shirkadda daabacadda ee sagal jet dhinaca kale aad furteen meherado ganacsi oo dharka jilmadii iyo tafaariiqba aad ku iibisaan oo aad tidhi waa gobi store shaqaalaha markaa intaa meheradood ka shaqeeya ee aad shaqo abuur u samaysay cabdiqani inteed ku qiyaasi kartaa Een, waxaa isku jiraan rag iyo inamo rag iyo hablo waxayna yihiin sideed iyo labaatan qof ayay ka shaqeeyaan bal waxaad ka warantaa markaa nidaamka intaas oo meheradood een, aad u maamusho ee u wada shaqaysaan shaqaalahaaga iyo adigu Een, waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan Een, waxaan ku shaqeynaa nidaam system computer oo database ay ku jiraan dhammaantayadu xafiiska dubai ka hargeysa iyo kuwa bowramaba online baan ku shaqeynaa waxaa kaloo aan runtii kugu darayaa inaanu motivation u sameyno shaqaalaha oo aanu dhiirigelin u sameyno oo aan sanadkii qabanno sha- shaqaalaha raggii ugu wanaagsanaa oon lacag iyo agab u guddoonsiino waxaan hore u qabanay 2015 iyo 14 oo youtube-ka laga heli karaa iyo pagekayga gobi store inaan raggii een, ku guulaystay xilliga aan u dhisna xataa oon aroosyadooda ka bixinay qarashkii markaa shaqaalihii idiin shaqaynayay kuwa ugu wanaagsan waxaad ku dhiirigelinaysaan inaad ka caawisaan dhinaca guurka oo kale miya kuwa bilaa guurka inaanu ka caawino guurka kuwa kuwa xaaskalena inaanu siino sida agab baabuur oo kale u baahan yihin oo kale bal waxaad ka warantaa marka aad shaqaalaha qaadanaysaan bal qaabka iyo nidaamka aad ku qaadataan nooga war Een, waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan annagu waxaan ka shaqayna waa farsamo waa dabeecadda boodhasha disaynkooga soo saaridda aroosyada iyo dokumentariyada Een, runtii gobolkan lagama aqoon marka rag ajanabiyaa noo shaqayn jiro amxaaraiyo xabashiya isugu jirta niman caddaanaba laakiin hadda sideelata qofka ka shaqeeya waa rag soomaaliyeed oo bowrum iyo hargeysaba ka wada shaqeeya waana tababarnay iyagaana siinay training fiican marka waad ka maaranteen dadkii ajaanibka ahaa ee idiin shaqayn jiray ee aad u doonan jirteen ama etoobiya amase wadamada kaleba aad u doonan jirteen waad ka maaranteen miya haa hadda waan ka maaranay waxaan soo saarnay xirfadlayaal profession ah oo ka shaqeeya magaalada bowram ma jiraan dhallinyar waxaan oo kale intay soo bartaan kambanigiina tababar ku qaato oo tababar siisaan ama ha ka yimaadaan jaamacadaha ama dugsiyada farsamadaba ha ka yimaadaan haa barnaamij baa jira skill train la yidhahdo oo hayadda care aan kala shaqayno waxaana tababarnaa lixda bilooba toban qof waxay bartaan farsamooyinka kamaradaha sida loo dubo dokumentariyada sida loo saaro cododka iyo dhammaan boorasha iyo designkooga qayb kale oo ka mida wareysigiisa waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a barnaamijka dhallinyarada maanta
aad ayuu u mahadsan yahay haashim sheekh cumar good ayuu ahaa wariyaha v o a ee magaalada boorama
duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan maxamed xuseen xasan waa arday dhigta dugsiga sare gaar ahaan fasalka afraad waa hal abuure da'yar waxa uu sugaan kala duwan ka sameeyaa arrimaha dhallinyarada wuxuuna xiiseeyaa dhinaca inuu sameeyo suugaanta haddaba wariyaha v o a muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa la kulmay oo kula kulmay magaalada muqdisho waxaan dhigtaa fasalka dugsiga sare form four n hal abuure waxaa noqday isla sanadkan dhexdiisa ayaan ogaaday inaan wax qori karo ama aan wax akhrin karo n dadka laba qaybood ayaa loo qaybiyaa dad ilaahay haybe wuxuu u siiyaa in ay magaranaysaa ay meeshii istaagaanba ay maansada ka tuuraan ama ay magaranaysaa horey ay ka tuuraan dadna way qoraan oo way way magaranaysaa qoraal ay ku sameeyaan laakiin anigu waan qoraa markaan qoro kadib ayaan magaranaysaa saasaan u sameeyaa marka maalinta ku ugu horeysay kugu dhalatay tulow maxay maxaa asaab u ahaa sababtu waxay u tahay eh, horta waxyaalo badan baa sababi kara maanseeda inaan aan magaranaysa aan sameeyo En maadaama aan ahay nin muwaatina waxaana hal abuuri kara inaan waxyaalaha jira oo magaranaysa wadciga dhalinyarada hadba say tahay ee tahayibka nimcada dhulkeenna ku jirta En magaranaysa waxyaalo badan baa igu dhaliya inaan eh, sameeyo barnaamijkan En, waa mahadsan tahay Waan gartay. waxaa aada ii soo jiistay ee, aada u jeclaystay nimcada dalkeenna taalla midkan aad kaga hadlayso oo dabcan tahriibtuna qayb ka tahay marka gabaygan ama ee, ee, tulucdan seebay kugu timid En, waa og tahay eh, dhallinyaradeenna waxaa baabi'iya tahriib oo waddankii way ka tahriibayaan nimco badanna wuu leeyahay maadaama uu nimco badan leeyahay waxaan leeyahay war dhulkiina usoo noqda oo ma garanaysaa nimcadii dhulkeenna taalla waxaa ka mid a tubciyahayga aan tiri war dhulkeenu waa dahab waa dheeman iyo lul nimcadaa dhex taalle dhalinyahay maxaa dhacay baan idhi marka waxaan ka wadaa in nimcadiina dhulka dhulka dhul- nimcadii eh, ma garanaysaa waddankeenay taallaa meel kale ha aadina nimcada iyo magaranays barwaaqada uu leeyahay ka faa'idaysta dee saas weeye xaalku walaal bal noo ah n soomaalay qabiilkiyo maad qabyaala daaftaan ilbaheenna cadowgiyo warabaha cunaaye dhallinyariya waayeel cadowgiina jabiyo uguntada wax soo saar dhe- dheemankii dhulkeenniyo dheemanka iyo dahabkiyo dhaqaalaha dhulkeenna dhaqsaynoo anfacaye dhallinyahay hamoogaan qaybtaas waxaad kaga hadlaysaa ee, dhulkeennan dhaymanka iyo khayraadka yaalla iyo in tahriibka uusan macno lahayn waana sababta leedahay dameer faras la daaq faras buu ismooday waan gartay maxay noo xiga waxaa inoo xiga barnaamij kale oo aan ugu talagalay ee, maadaama waddankeennu uu doorasho gelayo oo ma garanaysaa ay jirto waxyaalo badan oo ma garanaysaa ay dhallinyaradu u baahan tahay amaba loo baahan yahay in dad- waddankii shaqaale laga sameeyo oo ma garanaysaa wacyigelin laga suubiyo Een, barnaamijyadaasna aan ugu talagalina way jirtaa Een, waad kaga hadlayso dhallinyarada iyo siday shaqo ku heli lahaayeen siday shaqa ku heli lahaayeen iyo ma garanaysaa ee hadda haddii tusaale hadda waddanku maadu isbedel gelayo mas-uulka la dooran doono inuu ma garanaysaa ee uu ee, yacni dhallinyarii shaqa abuur sameeyo isaga laftiisa maxaa looga baahan yahay ee barnaamijyadaasna waa ka mid gabayadeeda ayay ka mid yihiin oo ninka loo baahan yahay ah Ee, marka waxaan idhi maadaama ee, dhallinyaradeenna ay ku ay u badan yihiin dad shaqa shaqa la'aan ah oo aysan shaqo haysan oo aysan magaranaysaa wax resource ama wax soo saar ayaan hadda waddanka laga samayn ee mas-uulkana hadda la dooran doona looga baahan yahay in ay magaranaysaa dhallinyaradaas ay gargaar u fidiyaan ama ay magaranaysaa gacan qabtaan yacni ninka ninkaas dalka maanta wuxuu ka saari iska- ka saari karaa marxadda uu ku jiro Een, waxaan idhi markaan ka hadlayey ama aan doorashada ka hadlayey waxaan ka idhi gabayo yaryar oo aan saa usii badnayn laakiin maskaxda ama murtida ku jirta ay weyn tahay iyo dagaal iyo dar xumo waa ka daalaye noo dooro geesi daacada daneeya haddaan qaranba duco shacabka helaye daneeya haddaan qaranba duco shacabka helaye noo duuba odayaal dunidana dhammaanteed markay doorayaan nabad dunidana dhammaanteed markay doorayaan madax daacadnimo u eegaan dalkayaa horumarin kara danta qaran ma soo celin daayartii dhulkeenna dowladaha shisheeye dulmigay ku haystaan deg deg mooga soo dayn duqa hadduu wax qabad gabo daayartaa diyaarehe ka dareera booskaan difaacaha dalkiisiyo difaacaha dalkiisiyo daayartiyo wadaniga dusha saaran kara xiro xilligan ma tari kara kaasi wuxuu ahaa maxamed xuseen xasan oo ah arday dhallinyaro ah oo dhigta dugsiga sare gaar ahaan fasalka afraad wuxuu jecel yahay dhinaca hal abuurka mararka qaar suugaanta ayuu isku dayaa inuu sameeyo Een, wariyaha v o a magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayuu u warramay cashay Een, dee dhallinyaro badan baa xilligan hal abuurkii aada u xiiseynaya aad iyo aad qaarba meel bay ka bilaabayaan Ay,
marka dhallinyarada ku jirta ismaaciil xagee ka bilaabi lahayd haddii lagu yidhaahdo kusoo biir waadna samayn kartaa waa ogaha laakiin xagee ka bilaabi lahayd dee horta dhallinyarada laftigeeda doodi ka taagan taho Ay, ilaa halkee ka bilaabanta halkeese ku dhammaata ay, marka iminka haddaad dad badan weydiis ha, qaar waxay ka odhanayaan dhalinyaradu waa labaatanka ilaa soddon jirka inta udhexaysa waa gartay qaar waxay ka odhanayaan waa ilaa shan iyo soddonka qaar waa ilaa marka afartanka qof waliba siduu raba ha u qaato waddankana Hay.
waxaan ku arkay ismaaciil waxaad arkaysaa qof lixdan jira ama toddobaatan jira ku dhahaya muuqayga ha fiirin laakiin qalbiga aan dha- Haye.
ka dhalinyarahay marka waxaan u qaybinaa dhalinyaro caqliga dhak- dadka dhalinyaro caqliga ka ah ka ka iyo dad dhalinyara muuqa dhalinyaro ka ah waa gartay saasaynu dhahaa miya casha aad iyo aad marka qof waliba waa sidaa doonta u qaado sidaa doontid iyo dhalinyarada waa cuslaatiba inta waa inta adiga ku dhalinyarada markaad qancisaa dhaaftidna waxaad gelaysaa dhalinyarada cuslaatay Haye.
markaad magaranaysaa aad eh, ka yar gudubtid dhalinyarada cuslaatay xataa looma dhama ma Haye.
maskaxday ka cuslaadeen ma jir ahaan bay cuslaadeen markaad aragto qof kaa weyn oo haddana kaa fudud xaggee gelin lahayd su-aasha inaynu maalin facebooka dhigno oo dadka weydiino dhegeystayaasha ay kasoo jawaabaan adhnaa barota dhalinyaro yaad u taqaaniin ilaa halkeese aaminsanta in lagaga baho yaase waa yeela yaase waa yeela marka intaas haddaynu barnaamijkaas hore kaga nimadno cashay dhinacii heesaha yaad inoo haysaa xasan aadan samatar fanaan aad ogahay welibana aad aad u jeceshahay ismaaciil oo dhegeystayaal badanoo barnaamijkan dhegeysanaya anigana igu dar haye xasan aadan samatar codkiisa
aynigeeda dumarkiyo asageedka mudani afar suxurka roore aynigeeda dumarkiyo asageedka mudani afar suxurka roore edebtiyo asluubtiyo ashxlaagu hagooye abuurtii wacnayde ilaahay sameeye soomaalidahayde abuurtii wacnayde ilaahay sameeye soomaalidahayde kaadayran eedu kaa awdan ceebu kaadayran eedu kaa awdan ceebu cidim allah hubtaadiyo irdahaad ku nooshahay algumadu magaadho balayadu maade ubaxii dalkaygiyo ayndha ku jibaade inantii arligaay araggii waddankaay iftinkii dhulka hooyiyo quruxdii umadayli cawrila'aw quruxdii umadayli cawrila'aw adnigaa u sharaf badan alla wuxuu sameeyey abkii ugu sarreeyay adnigaa u sharaf badan alla wuxuu sameeyey abkii ugu sarreeyay udugiyo ubaaxee ehelkeeda quruxdaay aylayskii cadceedaay afar iyo tobnaadee olol iyo hilaay ilayskii cadceedaay afar iyo tobnaadee olol iyo hilaay kaadayran eedu cawdan ceebu kaa dayran eedu kaa awdan ceebu caragiyo horjoogiyo arladaad ka dheer tahay labadaba ammaaniyo astaan baad ku leeday ubaxii dalkaygiio caydhafu jibaade inantii arligaay araggii waddankaay midabkii aslanaayo quruxdii afrika iliya cawrila'aw
quruxdii afrika lee cawridaw heestaas uu ku looqeynayay fanaanka xasan aadan samatar haddii aynu intaas kaga nimaadno dhegeystayaal waxaa naga xasuun inaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a dad jeceshihiin inaad ka qayb qaadataan barnaamijyada dhalinyarada ku saabsan fadlan farriimihiina noogu soo hagaajiya soomaaliya at v o a news dcom adigoo ciwaanuga soo dhigaya barnaamijka dhalinyarada maanta haatanna dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystiyaal haddii aynu ku horreyno waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan champions leaga gaar ahaan gruubka e haddii aynu ku horreyno naadiga monaco ayaa la ciyaarta naadiga c s k moscow waxaana ay kaga badisay saddex gooli waxba oo naadiga waddanka faransiiska ee monaco ay ku badisay saddexdaasi gool laba ka mid a waxaa u dheliyey ciyaaryahankooda falcaw tottenham hasbar ayaa la ciyaartay naadiga bayn liverkuson waxaana ay guuldaro kala kulantay naadigaasi oo gool waxba naadiga tottenham hosbar ayaa afka ciidda loo daray gruubkaas oo la ciyaaray dhowr kulan waxaa hogaaminaya naadiga monaco ee waddanka faransiiska oo sideed dhibc iska leh bayan liverkuson oo jarmalka oo lix dhibc iska leh tottenham hosbar ayaa iska leh afar dhibcood halka siyaska moscon ay laba dhibco iska leedahay dhegaystayaal gruubka f naadiga brushio donmont ayaa gooli waxba kaga adkaatay naadiga sporting isla gruubkaas ayaa kulan xiise badan waxa uu dhex maray kooxaha wazawa iyo real madrid saddex gool iyo saddex gool ayaan ciyaartooda ku dhammaatay naadiga real madrid ayaa ku sigatay in lagaga awuutronaado ciyaartaasi kadib markii laba gool ay ku hormartay daqiiqadihii koowaad iyo shan iyo soddonaad oo ay u kala dheliyeen ciyaaryahanada gareth bel iyo krim benzema ayaa naadiga kubadda cagta verzawa waxa ay dhalisay saddex gool oo ay naadiga real madrid ugu bedeshay labadii gool ay markaasi hore u dhalisay waxaase ciyaarta shan daqiiqa markii ay ka dhiman tahay ciyaarta saddex iyo saddex ka dhigay ciyaaryahan cavasich oo naadiga real madrid u ciyaara waxaana ciyaartaasi oo ahayd mid xiise gaar ah lahayd ay ku dhammaatay saddex iyo saddex gruubkaasi f naadiga brusha duntmont ayaa hogaaminaysa oo iskale toban dhibcood real madridna sideed dhibcood iska leedahay sportin saddex dhibcood ay iska leedahay naadiga varzavana hal dhibco uun ayay iska leedahay gruubka g naadiga copenhagen iyo leicester city ayaa wada dheelay ebri eber ayay ciyaartooda ku dhammaatay f c borto iyo club ruuj ayaa wada dheelay gooli waxba naadiga f c borto oo waddanka portugal ayaa ku udronaatay waxaana gruubkaasi hogaaminaya naadiga leicester city oo waddanka ingiriiska f c borto ayaa toddoba dhibca iska leh leicester city na toban dhibcad ayaa iska leedahay iyada ay hogaaminaysa f c copenhagen shan dhibc ayaa iska leedahay naadiga club rouge wax dhibca iskama lahan oo kulmadii ay ciyaartay dhammaantooda waa laga wada badiyey gruubka h yuventus ayaa gooli gool bareeja la gashay naadiga olombic lyon ee waddanka faransiiska ciryahan gonzala iguain ayaa gool rigooro u dhaliyey daqiiqadii saddex tobanaad naadiga kubadda cagta yuventus waxaase berbereeyey toliso daqiiqadii shan iyo sideedaad ciyaartana ka dhigay gooli gool sevilla ayaa ku barbartay naadiga dinamo zagreb waxaana ay kaga badisay afar gooli waxba gruubkaas waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta ee sevilla oo toban dhibca iska leh yuventus siddeed dhibcad ay iska leedahay olympic lyon afar dhibca iska leedahay dinamo zagreb wax dhibca iskama lahan dhegeystayaal xubinta ciyaarahan halkaas aynoo joogto
mar kale duhur wanaagsan meel kastood nagala socotaan barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a aad la socotaan ismaaciilow dalkani maanta maalinteeda Mm.
madaxweyne cusub buu yeelanaya sooma maalintan maalinteeda waa waa xilliga haa xilliyadan oo kale madaxweyne cusub baa magacaabay saadaashu way kala caddaanay marka waa qofkii obama bedel lahaan baa soo socda aad iyo aad waa tahay doorashadaasna waa gaari doonaa haddii aan laydmo bal dhinacii sugaanta mar kale aan jalleecino ee barnaamijka dhalinyarada maanta codkaasi fanaanada khatra cumar dhuulle ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o intaan mar kale kulmayno waa ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah cashe ibraahim aadan dhammaan waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo